Maamulka gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadii kooxda argagixisada Al-Shabaab dad rayd ah oo ceelbiyood ka qodayay deegaanka Gariley ay ugu geysteen xasuuq maalintii shalay ahayd xilli dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen ceelbiyoodka. Deegaanka Gariley ayaa waxa uu u dhexeeya magaalooyinka Baardheere iyo Ceelwaq waxaana dadka halkaasi ku nool ay horey ula daalaa-dhacayeen abaaro daran. Maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in dhimashada dadkaasi inta ay xaqiijiyeen ay marayso toban ruux oo shacab ah iskuguna jirta Kenyan iyo Soomaali. Axmed Buule Garaad guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa sheegay in kooxdii shabaabka ahayd ee dadkaasi layday ay sidoo kale burburiyeen qaateenna agabkii kale ee ceel biyoodkaasi lagu qodi lahaa.
intaas waxay ka dhacdeen meesha la yidhaha soona gariley dadkaas shacabka oo ay meesha ku laayeen waxay ahaayeen dad gaaraya ilaa toban qof oo dad isugu jira injineeradii ceelasha qodahayay iyo gaariga riigaana meesha bay ku gubeen dadkaas iyaga oo masaakiinta oo meesha dadka ay ku laayeen arrintaas waa arrin foolxun waa arrin maaragta dee aan bini'aadanimada iyo nidaamka iyo qaynuunka midnaba aanan qaabilsanayn maxaa jira dad shacab ah oo deegaanka u dhashay oo gobolka u dhashay iyo ummadda soomaaliyeed dhaqaale ay isku soo dareen bay ayd waxa ceelkaas lagu qodahiyey goobo badan bayna dadkaas ceelasha ka rodeen oo jaaliyadaha dhaqaalahaas soo aruuriyey oo ay ka mid tahay dhulka oo maraha ama daaba had iyo jeer marka abaare ay dhacaan gobolka inta badan annagoo aan ka cabanna biyaha goobaha iyagaa ceelasha dadku saa u qodaayay bay ahaayeen marka koowaadna ma ahayna meelo badan bay kasoo qodeen oo laga qori jiray marka arrinkaa dadkii oo shacabka ah oo aanan filaynin arrinta iyadoo bay ka kusoo duuleen bay meesha ku baafi dadka meesha ay ku laayeen annaga intaan hayno oo hadda informationka aan ka hayno maadaama deegaankii aan la xiriirnay way dhici kartaa dad inta rasaastaas ay habaysho ay ku ridaayeen oo iyadoon cidna la dagaalamaynin waa laga yaabaa dad dhaawacyo gaaray inay dhaawacyadaas u dhinteen laakiin waxa weye dadki ilaa hadda annagaan hayna toban qof wey tobankaas qof afar qof waa dadka deriska oo shacab bay ahaayeen waa dad technication awooye oo mar walba maarata lasoo kiraysto gaarigana waxaa laga lahaa dadka xaduudka degan oo soomaalida oo lakikeeyaanka iska lahaa waana gawaarida mar walba ceelasha odaysabay ahayd marka dadkaas dad shacabka u gargaaraya oo shacabka u shaqaynaya ayay ahaayeen wax lagu duro iyo wax hadda baalkaa ma aysan jirin nimankana dee waa wax ay banaysteen weye in ay ciday doonaanna ay dilaan ciday doonaanna saa yeelaan marka waxa weeye arrin aad iyo aad runtii shacabka gobolka gedo iyo maamulkaba aad uga naxay weye dadka bini'aadamkaaba maxaa jira dad dadka u gargaaraya oo masaakiin oo waktigan maanta lagu jiro oo abaarta dalka ay sidaa yeeshay oo muddo afar sano aanan soo bixinin dhibaatadii aan ka cabanaynay oo shacabka gada ay mar walba biyaha ahaayeen biyihii dadka ceelasha u qodayo masaakiinta in meeshaas lagu laayo waa arrin aad aan u cambaareynayna weeye cabdiwahaab colow warbaahinta qaranka muqdisho